Hay'adda Maamul Wanaagga iyo La Dagaalanka Musuqmaasuqa Puntland ayaa maanta Garowe ku qabatay shirweynaha la tashiga hay'adaha Puntland ee qorshaha shanta sano ee soo socota labada kun labatan iyo lix labada kun iyo soddonka. Shirka ayaa waxaa ka qayb galay wasiirro ka tirsan Puntland, xildhibaano ka mid ah maamulkaasi, guddoomiyeyaasha hay'adaha madaxa bannaan, agaasimayaasha guud ee wasaaradaha culimada, iyo madaxa UNEP Puntland Muuse Ducaale. Agaasimaha guud ee hay'adda Maamul Wanaagga iyo La Dagaalanka Musuqmaasuqa Puntland, Mudane Cabdifataax Salaad Aadan ayaa faahfaahin ka bixiyay qorshaha shanta sano ee soo socda iyo waxyaabaha looga baahan yahay in la fuliyo si bulshada loogu qabto adeeg hufan oo leh isla xisaabtan.
kulankan qorshihiisu yahay qorshihii strategic balaankii shanta sano ee soo socota ay ku shaqeyn lahayd hay'adda astaynta maamul wanaagga iyo la dagaalanka musuqmaasuqa puntland kulankan waa kii labaad kii koowaad oo aan isla howlkan ku qabanay waxaan la tashi kala sameynay bulshada qeybaheeda kala duwan ee reer puntland qorshaha sharciga aan qorshaha aan soo qoranay oo hay-adda ay dejisay wixii ay dadku ku dari lahaayeen iyaga aragtidooda kana waa kii labaad oo qeybaha kala duwan ee dowladda aan kula iyadana aan kula tashanayna haddii alla idmo waxaan rabnaa haddii alla idmo daahir baa wuxuu soo jeedin doonaa soo jeedinta iyo wixii annaga aan noo degsan oo aan soo qoranay insha allah idinkana marka aragtidiina iyo wixii aad ku daraysaan iyo wixii aad idinla muuqato inaan haddii alla idmo aad ku buuxisaan haddii ilaahay idmana shanta sano soo socota xafiiska haddii annagu soo joog sii joognay haddii cid kale timaadaba hay-add waxay rabtaa inay qorshahaas kula shaqayso dowlad iyo shacabba shirkan oo ah shirkii labaad oo ay hay-adda maamul wanaagga la qaadato madaxda hay-adaha dowladda waxaa gacan ka siiyey qabsoomidiisa qorshaha hay-adda u n d p puntland